waad mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasiir sidaan ka wada warqabnaba aroonnimadii saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta ayaa weerar culus ku qaaday degmada aadan yabal degmada aadan yabaal oo ku taalo gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo ugu dambeyntiina war ka soo baxay dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu sheegay in ciidamadii weerarka qaaday ee ka tirsanaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si toos ah oola wareegeen degmadaas markaan u imaado liidka aad sheegtay dowladda federaalka dhankeeda iyo ciidamadii loogu tegay deegaanka aadan yabaal ee saaka weerarkaasi la kulmay waxaa la isweydiin karaa iyagu weerarkan maxay ka yidhaahdeen maxayna ilaa hadda ka qoreen si guud baraha bulshada iyo mawaaqicda ay dadka ku wada xariirto ay dadka ku wada xiriiraan baraha ay ku leedahay dowladda federaalka ilaa hadda haashimow laguma soo hadal qaadin weerarkan culus ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab saaka ku qaadeen deegaanka degmada aadan yabaal aan iraahdo oo facebookooda youtube twitter goob walba oo ay ku leedahay dowladda federaalka bar bulsho laguma soo qorin ilaa hadda in degmada aadan yabaal uu weerar ka dhacay in uusan ka dhicin ciidamadeeda halka ay ku dambeeyeen in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee degmadaasi la wareegeen iyo in kale dadkii mutaabiceynayey ama falowriska ka ahaa barahaasi ayaa commentiga ama qaybta tacliiqaadka ee falcelinta dadka waxay ku qorayaan maad ka hadashaan degmada aadan yabaal weerar ayaa ka socde ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku soo qaadaya maad ka hadashaan wax maad ka tiraahdaan iyadoo muuqanaysa in ciidamada taabacsan dowladda federaalk ee gacanta ku haya baraheeda bulshada ay iska indhatirayaan waxa ka soconaya saaka degmada aadan yabaal haashimow taasi oo muujinaysa qudheeda in ciidamadii aadan yabaal joogay ee ka tirsanaa dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee xamar fadhiya in aysan iska warheenin oo xiriirkii ka dhexeeyey uu go-ay waana dareemi kartaa ciidan xalay isdhahayay nabad ayaad ku barisay in aroornimada weerar uu ka duldhaca dhanka kale haashimow madaxweynaha gobolka hirshabeelle waxa ay ugu yeeraan ninka lagu magacaabo cali cabdulaahi xasan cali guudlaawe maamulka hirshabelle maamulka hirshabeelle waa madsan tahay ninka lagu magacaabo cali cabdulaahi xasan cali guudlaawe waxa uu maalintii shalay socdaal qaatay ku dhowaad siddeed saacadood ku maray furimo ku yaala agagaarka deegaanka sumadaale oo isaga qudhiisa dhaca gobolka shabeellaha dhexe bil ka horna ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar culus ku ekeysay haddana gacanteeda ku jira isaga oo halkaasi kor meerayey saraakiil iyo askar ku sugan wararka waxay sheegayaan in cali guudlaawe uu saraakiisha iyo askarta halkaasi ugu tagay uu kala hadlayey in ay ka feejignaadaan ama loo dhabar adeego weerarada aan had iyo goor la qiyaasi karin ee ka imaan kara xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale haashimow ajandayaashii uu cali guudlaawe shalay safarkiisa quseeyey waxaa ka mid ahaa saraakiisha halkaa joogtayna uu kala hadlayey in kor loo qaado ciidamada aadan yabaal jooga macnawiyaadkooda oo sida uu sheegaya cali guudlaawe oo madaxweynahoodii ah macnawiyaadkooda uu hoos u dhacay inahaasi waxay tilmaamayaan haashimow sida ay dowladda federaalka ilaa hadda oga hadliladahay weerarka dhacay iyo sida had iyo goor ay u filaysay in aadan yabaal lagu soo wajahan yahay taasina wataa maanta dhacday ee aan heyno waa mahadsan tahay muxsen